يرعاك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوحي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوسو دوادا ديجيستيال وركا ظهور إذاعة إسلامية الأندلس qodobada aad ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah mid ka mid ah halyayadii fuliyey weerarkii lagu qaaday xabsiga iyo taliska sirdoonka riddada ee godka jilicow ayaa ka warbixiyey asbaabaha ku xambaaray inuu ka qayb qaato howlgalkaas barakaysan kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta iyo maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa gaaray heshiis rasmi ah oo dhabaha u xaaraya sidii loo soo gebagabeyn lahaa dagaalka khaza dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay waxaa mar kale baaqday dibadbax ka dhan ah murtad gurguurtay oo siyaasiyiinta mucaaradka riddada abaabulkiisu ay ka wadeen magaalada muqdisho oo wafdi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan wilaayada islaamiga ee bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur khamiis ah taariikhduna ay tahay toddoba iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena duhur iminkana isagii oo fidsan mid ka mid ah halyayadii fuliyey weerarkii lagu qaaday xabsiga iyo taliska sirdoonka riddada godka jilicow ayaa ka warbixiyey asbaabaha ku xambaaray inuu ka qayb qaato howlgalkaas barakaysan sida warbixinta warkaas uu ku faahfaahinayo faysal mahad soomaali ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا فمن رام الجنان فلا يبالي أنال القتل أم حاز انتصارا فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن صارت له الجنات دارا فمن masiiro jihaadi ah oo soo taxnayd laga soo bilaabo mucaskaraadka tababarada iyo masaanicda laga soo saaro ragga ee dhaca kaymaha soomaaliya ilaa mayaadiinta ribaadka ee magaalooyinka cadowga ayuu halyeygan ku soo gebagabeeyey xarunta godka jilicow oo faraskiisa ku buqna gooyey labiyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri cabdilfitaax bashiir xaashi wuxuu ka mid ahaa mujaahidiinta saadiqiinta ah ee ku qarsoonaa camalkan ilaa ugu dambayntii ficiladiisuna bareen shakhsiyadda haliyeygan qiimaha badan wuxuu sannadkii laba kun iyo saddex iyo toban camalkan jihaadka ka soo haleelay magaalada cadaado sida uu u sheegay barnaamijka andalus bodcast ee uu maanta marti ku ahaa jihaadka waxaan kasoo helay caadahan joogay markii jihaadka aan fikradii jihaadka igu soo dhalinaysa caadahan joogay taqriiban waxay ahayd laba kun saddex tobankii Eh, hanuunka qofku ilaah u siiyo yani cid kama celin karto waa naxariis ilaahay maa yaftax illaahu linaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wey naxariis ilahay iisoo furay oo aan keligiis u mahad celinahay wey waatuu ilaahay subxana watacaala leeyahay afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين يعني هدول لابتاد كواسعيو diinta ilaahay subxana wataala iyo dikriisa iyo khayrkii wanaag Mm.
waa nasiiba haysataa aad iyo aad nuur ilaahay haysataa oo Mm.
calaa nuur min rabbi ku sugan yahay Mhm.
marka ilaahay baa laabtii ku waasiciyey Mhm.
waxaa jirtay qof tashkiilana ma jirin Mhm.
waa dhacdaa marmarka qaar inaan fiirsan jiray eh, mucaskaraadka qaar Mhm.
oo waalaha afghanistan iyo meelaha qaar iyo oo halhaleyn lagu soo gaaray Mhm.
halhaleyn hadde Mhm.
aan fiirsan jiray aniga iyo dad kale oo asxaab aan ahayn ilaa mar dambe aan qorshaysano eh, maaragtay inaad soo hijrootaan soo hijrooda idinkoo koox ah haa Mhm.
anoo kooxa adiga markii koowaad numa suurtagelin qadar lah maashaa facal oo dhexdaan laka qabtay waan la xiray bisabi daalika anaa weliba si gaar lagu eeday waxaa la yiri "Walaal, dadkan adaa maanta iyo yaa soo bixiy haa Mhm.
marka markii dambe waxaa dhacday raggii saas ahaa qaarna ilaa hadda waa qaacidiina iska noqdeen waa oo intay camalka imaadeen mar dambe Mhm.
ayay iska laabteen Mhm.
Eh, ani markiiba markii lasoo shiday xabta lasoo shiday ayaan aan joogay waa soo dhuntay ilaahay isu waafajiyey subxaana wa tacaala Mhm.
bifadlihi.
Mhm.
waxaa jiray eh, ragga qaar oo mar dambe soo baxay oo uu ka mid ahaa waa halkay la yidhaha farxaan samatar oo iqmaasii galay Mhm.
Eh, ilaahay ka aqbala subxaana watacaala Mhm.
marka waalkaas oo kalaa ka mid ahaa Mhm.
qaar waaba laabteenba maaragtay cagee wax ka dayeen waa garta Eh, oo ilaahay subxana watacaala ka magangalnay qaacidiina noqdeen Mhm.
Ma- haddii aan- markay fahmeen maaragtay falliga iyo khayrka wanaag meesha ka jira Mhm.
Eh, marka xaalku sidaas u ahaa wuxuu aad uga walaacsanaa duulaannada iyo cudwaanka ku socda muslimiinta iyo sida ummaddii muslimka ahayd ugu mashquushay doodo iyo fadhi ku-dirir ka fog awlowiyaadka iyo mudnaanta miiska u saaran isagoo ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey markii loo soo bandhigay inuu reebo dardaaran ku wajahan muslimiinta wuxuu ku jawaabay inuu doonayo inuu walaalihiisa kala qayb qaato ficilkiisa balse ugu dambayntii waxaa lagu qanciyey inuu reebo kelimaadkan dhaxalgalka ah waxaa laga yaabaa meesha aniga hadda waxaan rabaa ilaahay hadduu idmo ficilkeyga inuu u noqdo nuurun wa naar Mhm.
ma fahamtay Mhm.
si dadka igu horreeyay baa nuurun wa naar u ah ficilkooda Mhm.
ilaah subxaana uga dhigay Mhm.
oo marna cadow ilaahay uu ku gubo ku baaba'asho Mhm.
marna waalay ay soo iftiinsadaan Mhm.
si aniga kuwa igu horreeyay aan u iftiinsaday Mhm.
ma fahamtay aad iyo aad marka yaana kugu dheeraanaya insha allahu tacaala eh, ficilkaasaan anigu maanta xoogga saarayay Mhm.
qowlkiina hadduu ilaah subxaana watacaala ugu qadaray inaan maaragta Mhm.
ilaahay waxaan leeyahay ii aqbalo ikhlaasna iga dhigo Amiin.
Eh, dhammaan ilaahay waxaan ka rajayn inta kasoo qayb qaatay Mhm.
inuu ilaahay noo kulmiyo Mhm.
في مقعد صدق عند ملك ملك مقتدر انت دغيستي ku samal fashay insha Allah taala mar la weydiiyey asbaabaha ku xambaaray inuu magaciisa ku diiwaan geliyo liiska istishaadiyiinta kuna dhaqaaqo fulinta howlgalkan wuxuu sheegay inuu doonayo raalli ahaanshiyaha allaah u shaqaysto jannada kana cararo cadaabka aakhiro intaa kadibna uu jeclaystay inuu haleelo walaalihiisii ka hormaray ee ay ku wada ballameen dhabbaha jihaadka iyo istishaadka waxaan jeclaystay waalihi igu horreeyay shuhadadaha inaan haleelo oo marka hadda asiirada aan dhegeysto dad fara badan oo diintan islaamka usoo halgamaya wax soo gaareen oo lahadis usoo shahiiday walaahi aad baan u jeclaaday maa min shahiid ilaa uxibu fillaah allahu akbar marka dadkaasoo dhan nooc kasta ku shiidaan macnaha ama caarigta caadiha ku shiidaan ama iyagoo ikhtiyaaraad sameyn ha ku shiidaan ama miinaha la qarxado ama cadow mahad nooc walba ku- ama shahaadin qamaasi ha galaan dadkaas ayaga ahna inaan macnaha maarata aan haleelo waa jeclaada macnaha darajadooda yaa oo waa waa anaga markaan tukayno dhahna iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ihdina siraada almustaqiim ilaah ilaah mar walba barnaa ilaah wadada mustaqiimka nugu hanuuni kuwa u nicmaysa duu ilaah nugu hanuuni kuwa ilaah nicmay waa kuwe ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكواس aad iyo aad marka inaan aan qowlkaas aan ficil u bedelan rabaa macnaha maasha allah oo ilaah subxaana watacaala intaba la- nafta u jirto meelna nafta jira ma naqaan Mhm.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بروحك سبين منقان والله بالله Mhm.
عمل كان ضد بقرك سو أها مدحك أها أمان تتجي ضد ما عرفتي عملية أقرنت أتجي أيوة أنك جارن ضد ما عرفتي جدال اسكت دجاي واتجين مركا إنا وعليه أنا هلالو Mhm.
يصيدوا كان نفس الوقت إنا عندي بلنت فيه Mhm.
هو بلنا مكتوب لها يعني دينت الإسلام كنا دفاعنا بلنا كقاني ولا ديجو أن أن ضيعنا ماهن inaan soo حق haleyno علينا واي أنا جنا تكيدن به وأمانة غادنا له uhiilinta madluumiinta iyo u gargaaridda mustadcafiinta dulman ayuu walaalkeen sheegay inay ka mid yihiin arrimaha ku xambaaray fulinta howlgalkan barakaysan وحالا أكل في حكمنا لقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني إن dadka mustacfiinta eh, sidoo kale nabi calayhi salaam wuxuu yiri maa min maa min imri'in qof ma jiro muslimin oo muslim ah yakhdul imra'an musliman oo qof kale oo muslim ah hoojinaya fii mawdicin yintaaku fiihi xurmatuh aad iyo aad meel sharaftiis meel looga dhacayo ma garat wayuntaqasu fiihi min cirdih cirdigiisana lagu dhaawacay haa ma garat ilaa khadalahu allahu tacaala ilaa haddii dhacdo yaa qofkaas waalka aa hoojisi oo sharaftiisa iyo cirdiisa iyo meel looga dhacayo xurmadiisa ku daawatay aduu awoodaa ku daawatay cudurdaar aan lahayn haddii taas i dhacdo ilaa khadalahu allahu tacaala fii mawdin yuxibu fiihi nusratah ilaa ilaahay asana wuxuu hoojinaya kaga aaraya Mhm.
meel uu jecel yahay in loo gargaaro Mhm.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالك عصد بيس الصعد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صح dadka maanta muslimiinta ah oo maaragtay sharafta meel loo dhacay oo dumarkoodii eh, lagu xadgudbay oo caruurtii wax loo sameynaa ogtihiin oo la iska Xarab leenaayo saakin.
oo maanta qisa waaqicii tagaan oo igu horreyso haddaan indhaha ka fiirsano annaga awoodin inaan caawinno Mm.
intaas haddii dhacdo ilaahay asna maalin ka jiraa maa min imri'in muslimin yansuru musliman fii mawdicin yuntaqasu min cirdih wayuntaaku fiih min xurmatih ilaa nasarahu allaahu fii mawdin yuxibu nusratah taa cagsiina bilcagsi waa si kooban arru'ya saalixa oo ah bishaaraadka u soo hormara muslimiinta ayuu arkay walaalkeen kuwaasoo ka qayb qaatay inay ku sii dhiirigeliyaan dariiqa uu doortay waxaana isagoo ka warramaya qaar ka mida riyooyinka wanaagsan ee uu helay uu yidhi marka waxaa ka mid a eh, nabi calayhi salaatu wasalaam mar eh, ree ku arkay anigoo Masha eh, meel qol qurux badan ku jira aad u qurxoon oo jawharaad iyo waxyaalo macnaha hadda aan aan sifeyn karin aa yaalyaala aad u qurxoonaa marka nabi calayhi salaam markii isu galay sifaadkiisuna uu leeyahy ninkii oo dee wax ka bartay nabi tilmaamo u lahaa Mhm.
suu ekaa marka sifaadkiisa asagoo leh haddaan warka soo koobo wuxuu nabi alayhi salaam soo galay Eh, waa islaamay ka qaaday markaasaan maxaa iri aan lasoo boodin nabi allow ii bishaareen ayr Mhm.
markaas wuxuu yiri waxaa gali doontaa yiri tijaaro ganacsi ayaa gali doontaa yiri cajiib ganacsigaasna wuxuu u baahan yiri sabar insha allah waan ku sabraysaa yiri
allah bishaaro marka waxay ku dhacaysaa waa ku sabraysaa macna allah anigi aad baan u farxay meelaan ma artayda muhiimta intaas ahayd ma aad baan u farxay isla markii culmaan u tegey war intaan culmaan u tegina aan kaa dhex galay riyooyinka qaar aniga walahi ila imaan jiray anaa isku dayaan sameeyey waxaan ku- maxaa yiri riyadan tijaarada nabi alayhi salaam dadka adduunka ma dhiirigelin jirin tijaarada meeshaan taalna waa labo waa tijaara adduun ku saabsan iyo mid aakhiro oo hadda aan wax ka sheegayno hal adduunka macnaa tijaaratan ilaah uu leeyahay ganacsi aakhiro marka kii aakhirina tahay oo jihaadkii aan mushaara keenayo oo ku sabraayo oo ilaah saas inuu ay ilaa tahay.
nihaayadan asabri doontid haa masha allah marka culmaan u tegey nafsa shay ugu fasireen waa takbiirsada alxamdulilah rabbil masha caalamiin allah goree ku beegneed marka marka maktabka soo gashay mise kadib ka hor markaas iyada ah qorshahaas waa dejiyey كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارا يظن الناس أن القتل عار وإن العار أن نحيا الصغارى كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارا فهلا يستحي من قال فيهم cabdifataax bashiir xaashi wuxuu ka mid ahaa halyeyadii mujaahidiinta ahaa ee fuliyey howlgalkii barakaysnaa ee godka jilicow ee lagu laayay ku dhowaad konton ka mid ah saraakiisha iyo askarta sirdoonka riddada laguna soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee muddada dheer ku jeebaysnaa jeelkaasi waxaan allaah weydiisanaynaa inuu shahaadadooda ka aqbalo isaga iyo dhammaan walaalihii kala qayb qaatay howlgalkaasi وما تاهوا وما ضلوا ولكن أبوا للدين حسا وانقهارا وإنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا وإن لنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا
kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta iyo maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa gaaray heshiis rasmi ah oo dhabaha u xaaraya sidii loo soo gebagabeyn lahaa dagaalka khaza warbixinta warkaanaha inoo sii ambaqaadaya caliyare kadib kulamo qaatay muddo maalmo ah oo toddobaadkan ka socday magaalada sharmasheekh ee wadanka masar ayaa ugu dambeyntii waxaa saacadahi lasoo dhaafay lagu gaaray heshiis xabad joojineeda oo dariiqa u xaaraya in lasoo gebagabeeyo dagaalka marinka khaza madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa ku dhawaaqay in wadahadallada ay guulaysteen si rasmi ahna uu heshiisku u dhacay iyada oo dhinacyada heshiiska garwadeenka ka ahaa ay ballan qaadeen inaysan yuhuuddu jebin doonin sida uu sheegay sarkaal ka tirsan muqaawamada duhurnimada maanta ah ayaa ballanku ahaa inuu dhaqan galo waxaana xoogaha deganaanshaha laga dareemaya qidaaca telefishinka koowaad ee sahayanada ayaa ku warramay inay u eg tahay in xabajoojintu ay hirgashay kooxaha muqaawamada ayaa maalmaha axadda iyo isniinta lagu wadaa inay sii daayaan labaatan maxabuus oo nool oo ka mid ahaa maxaabiistii cadowga laga soo qabtay dagaalkii toddobada oktoobar sidoo kale isla maanta ayaa lagu wadaa in boqolaal ka mid ah gaadiidka gurmadka gaadiidka gurmadka wada uu qidaaca soo galo kaas oo gurmud deg deg ah lagu gaarsiinayo shacabka marinka khaza sidoo kale isla maanta ayaa lagu wadaa in boqolaal ka mid ah gaadiidka gurmudka wada uu qidaaca soo galo kaas oo gurmud deg deg ah lagu gaarsiinayo shacabka reer khaza marxaladan ayaa ah midda koowaad iyadoo markii maxaabiista la sii daayo ay xigto in ciidanka yahuudda ay gebi ahaanba ay baneeyaan qidaaca sahayanada ayaana dhankooda maalmaha soo socda sii deen doona boqolaal ka mid ah maxaabiista falastiiniyiinta mahadsanid caliyare dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada buurrakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa mar kale baaqday dibadbax ka dhan ah murtad gurguurtay oo siyaasiyiinta mucaaradka aridada abaabulkiisu ka wadeen magaalada muqdisho nuur cali warsame ayaa sii ambaqaadaya qodobkaas dibadbaxyadii siyaasiyiinta mucaaradka riddadu qorsheynayeen in maanta oo khamiisa ay ka dhacaan caasimadda muqdisho ayaa dib u dhacay kadib markii kulamo habeenkii xalay ahaa dhacay oo dhex maray mucaaradka iyo saraakiil sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kooxda riddada ee uu hogaaminayo murtad gurgurte oo cabsi weyn ah ka qabtaa isku soo baxyada mucaaradka wadaan ayaa talayaasha sirdoonka riddada iyo kan booliska u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka si loo joojiyo dibadbaxa ka dhanka ah kooxdooda mucaaradka ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay hakiyeen isku soo bax maanta ay ku qaban lahaayeen magaalada muqdisho kuwaasi oo looga soo horjeedo kooxda riddada ee uu hoggaanka u hayo gurgurte dibadbaxa ayaa la sheegay in dib loo dhigay muddo toban maalmood ah xubnaha mucaaradka ee la kulmay saraakiisha riddada waxaa ka mid ah xasan ali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur halka kooxda riddada soo dirtay mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka riddada iyo asadiyaano oo ah taliyaha booliska riddada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee qaybta ka ahaa kulankii xalay ka dhacay muqdisho ayaa sheegay inay dib u dhigeen isku soo baxyada in laga wada shaqeeyo sidii mudaaharaadka si nabada oo ugu dhici lahaa labada dhinac ee guddi aan saaran in isla qiimeeyaan xaaladaas muddo aan ka badnayn ilaa iyo toban maalmood gudahood ay isla soo go-aamiyaan qaabkii mudaaharaadka si nabada ugu dhici lahaa dadkii isku diyaariyey ka qayb qaadashada mudaaharaadka iyo guddiyadii abaabulka mudaaharaadka ku howlanaa annagoo u mahad celinayna runtii in markii labaad ay tahay oo mudaaharaadka dib ugu dhaco soomaaliya waxay tiri kaadi badane waa loo gobolbadiyaa waa markii labaadoo uu baaqdo isku soo baxyada mucaaradka ee ka dhanka ah kooxda riddada ee uu hogaaminayo gurgurte kuwaasi oo ka dhici lahaa magaalada muqdisho mahadsanid abuushayba uu wafdi ka socdaa maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan xasan cabdiraxmaan ayaa sii ambaqaadaya warbixinta warkaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeerkooda ka bilaabay deegaanka booco oo hoostaga magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kulamo iyo waratashiyo guddiga uu la qaatay bahda waxbarashada iyo odayaasha deegaanka kadib waxa uu guddiga booqday dugsiga hoose dhexe ee jacfar binu abitaalib ee ka furan deegaanka booco kaasoo hoostaga maktabka tarbiyada ee tacliinta wilaayada islaamiga hiiraan iskuulkan oo furan muddo sanad iyo bilooyin ah waxaa dhigta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo aqoontooda hadda ay marayso meel wanaagsan guddiga ayaa tartan aqooneed lagu ogaanaya aqoonta ardayda laguna dhiirigelinaya waxay u qabteen ardayda iskuulka waxaana ardayda ay u tartamayeen wiilal iyo gabdho mid ka mid a guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta tartanka lagu qabanaya oo ahayd gudaha iskuulka isagoona faahfaahiyey socdaalkooda iyo waxa uu ku salaysan yahay tartankan loo qabanaya ardayda
annagoo ahayn lajna ama guddi ka socda maktabka waxbarashada ama maktab tarbiya wa tacliim loona soo diray si guud wilaayada hiiraan bifadli illaahi wa towfiiqihi waxaa inoo suurta gashay maante inay noqoto meesha aan ka bilowno ee guddiga la soo diray shaqooyinkii loo soo diray meeshuu ka bilaabi lahaa inay noqoto deegaankan booco waxaa inoo jirto tartan loo qaban doono ee ardayda dhigata madrasada jacfar bin abi aalib ee dugsiga hoose dhexe ah ee tartanka waan ka qaybgeli doonnaa tartanka intuu noo jirane waxaa dhextaal inoo ah ee kelimaad iyo maxaa la dhahaa su'aalo
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت waxaa bilowday su'aalihii tartanka kuwaasoo meelo kala duwan ka imaanayay su-aashan waxaa iskale majmuucada wiilasha waxay ka imaanaysaa isla maadada fiqiga haye si fiican u dhegaysaa majmuucada wiilasha su-aashooda waxay leedahay mataa taqra'u asalaata cala annabiy sala allahu calayhi wasalam mataa taqra'u asalaata cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam marka ugu dambayso متى تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
magacaygu waa yaxya ismaaciil maxamed oo ka socda iskoolka hoose dhexe ee madarasatu jacfar bin abi aalib gaar ahaan majmuucada wiilasha su-aashaas jawaabteeda haddii isku dayo waxwaaye aqra'u salaata cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama litashahud alakhiir
jawaabta ugu bixiya oo ah aqra'u asalaata cala annabiy sal allahu calayhi wasalam litashahud alakhiir waxaan ku celinayaa insha allah guddiga maadaama lagu soo jiray su-aalihii fiqiga ahaa gaar ahaan salaada ka imaanaya waxaa la weydiiyey goormee la akhriyaa ama goormee la iska rabaa in la akhriyo nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi ku salintiisa wuxuu ku jawaabay aqra'u asalaatu cala annabiyi sala allahu caleyh wasalam waxaan saliga akhrinayaa fi tashahud alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeyo waa jawaab sax ah waxayna majmuucada wiilasha ku heleen laba derajo
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
su-aashan waxay leedahay waxaa iskale gebdhaha iskale su-aasha waxay leedahay udkur ithnayni min nawaaqid alwuduu udkur ithnayni min nawaaqid alwuduu udkur ithnayni min nawaaqid alwuduu waxaan rajaynayaa su-aasha macnaheeda in la fahmay inay ka soo jawaabi doonaan gabdhaha insha allah
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت بسم الله الرحمن الرحيم أنيكم مقعيكم يا حسن محمد oo ka socda majmuucada gabdhaha haddaa isku dayo su-aashan jawaabteeda wamaa alqaarij min asabiili wannoob wamaa alqaarij min asabiili wannowm jawaabteed ku jawaabtay waa alkhaarij min asabiilay wanowm hadday sax tahay hadday qalab tahay guddiga ayaan ku celinaya
waxaa la weydiiyey sheeg laba ka mida waxyaabaha buriya weysada waxay ku jawaabtay alkhaarij min asabiileyn labada wado mid ka mida midkii ku yimaado saxaradii kaadidii iyo wanoom iyo hurdada marka alkhaarij min asabiileyn hadday dhihi lahayd oo labadooda laisku xambaara ku filnaa lahayd waxay inoogu sii dartay annoom oo hurdadii ah saa waxay inoogu sheegtay ilaa iyo saddex shay oo weysada buriso waa jawaab sax ah waxayna sidaa gabdhaha ku heleen laba darajo
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت muddo tartanka uu socday kadib waxa uu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday labada dhinac iyadoona abaalmarino la siiyey ciddii guusha ay raacday tartankii maanta lagu hardamay ee lagu tartamayey iskuulka hoose dhexe ee jacfar ibnu abi taalib ee ku yaalay magaalada booco natiijadiisa wuxuu noqday gabdhaha waxay heleen darajooyinkoodii markaynu isku celcelinay laba iyo toban darajo wiilashuna waxay heleen saddex iyo toban darajo saali ajligeeda hal darajo ayay guusha waxay ku raacday wiilasha waxaan sheegaynaa abaalmarinta aan ugu talagalnay run ahaantii inaan ku abaalmarinno tartankan wiilashii tartanka gale ku guulaystay waxaa abaalmarin u siinay lacagta aan leenahay shilin soomaaliga oo ah shan boqol oo shilin soomaali ah ayay majmuucada ugu talagalnay wiilasha insha allah waan ku wareejinaynaa waxaan u marinaynaa maamulaha iyo macallimiinta madrasada insha allah waa shan boqol oo lacag soomaali
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaalkooda waxa uu ku wajahanaa dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan abow xasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyn ee wilaayada hiiraan mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta cabdiqani moxamed ayaa ka waramaya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله waa koox taa'ibinaha oo saacadihii lasoo dhaafay ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo ka kala yimid magaalooyinka baydhabo xudur iyo waajid waxayna in muddo ah qayb ka ahaayeen la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta askartan oo gaaraya ilaa afar askari ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhaxonle ee wilaayada bakool waxayna labo ka mid ah ay wateen hubkooda ah oo ugu dambeyn loo lacageeyey waraysi gaar ah oo ay siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee alantalus ayay kaga warbixiyeen goobihii ay kaga biireen murtadiinta meelaha ay ka soo howlgaleen iyagoona baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ridada magacay mayba leerey cabdirasaaq maxamed bashaar oo jira labaatan sano mayba qooy nimantan murtadiinta ee baydhowroogan dhibaatooyin iyo rafaad iyo iyo bilaayadiyo iyo wallan dulqaado koro qof biniaadanka ka jari koro mae hata iyo hakutabi mayba rooga buurdhoonla mayka bayrayeen sheegada daraawiishta koonfur galbeed aan oo booliiska gaarka eraayaan yaa kuma tahay oo military hantan shaqeeyaan burjaadka gajarayaan kowdi lijiyey bay burjaad dagaalkii miila suxun uun gajaba dadna nolol dhukukuwadeedi daryeel humo iyo rafaad langan sheegada lanka garab yahay miila habada kagadhiida baqaado waaye baryay meekan qoodow taawayaas hata meena inti nibada qabta garabjii banaayasadeen lanka goobdagaal adoo rogdaba garabka banaayifade fasaha majar daryeel lan madaas kubaadi habadiska dhawab stress baba kugaade banteera ka dhawba waleereenabanay markas ananasada daraadi anibaba habadiska dhawe horto folan maadsinyin wal hay dhawaaye me wal hay dhawaaye sasharafle lahay dhawaaye baawur lahayn diri jeebkayn hayn lahay dhawaaye guriga iyo walahay dhan baa noo gabar adiilay has dhiibtay koyt laha ka dhawaaye bajaaj laha keendiri hatan guriga la koyt la koo qaade hatan ebirka la keendiraana beesa hatana magaalada ka gallo ka shaqaysato waa laka qobsato laka seer laki leeyay horta antaha marma ee fursadu magay maybuwa sangmaad bashaaro waliba mayleraay isugu koy nimantan murtadiinta oo rogan deegaanka baydhabo daraawiishta koonfur galbeed difaacada sagaalaad ee ururka ileenka daar gaar ahaan ururka degan ee makuuda markii hore maydheeraayis ururka musiiba dhowr geybood leenshal gaaday burjaada ka tirsanay waliba ku daramay baydhabo lamada kun labaatan afartii bili sagaaladant haytijiila an mayba mailer ayusu ka jaray horta mailas deegaanka burjaad lama dagaala ku dhihi kansokey oo dambooya ka jaray dadna mailer ayus maila ka dhamadeena dadna mailer ayus walka gobodeeda lamber ko horta namanta dhalinyaranami mailer ayus ada maskan fudeed leegaadi hatana hobaana mailiseed soomaalida iyo dadki muslimka ad markii hore isgoratayn dadkaad isla dhagamaasan dhamba hatan isgalaa fasana langad issheenaas hamarle uleesaad badan oo mailer ayus ilaahayba markii hore keenka hayan iyo gadaalkan dembe la kulami gaatamuhumi maydherayis jidgaldan ka dhamoyta maydherayis walaago ilafaylahaadwayti meelaan geeka kooy anti qof laha dhawaayo meelinka faylahaytay qofna laha ku dhawaayo koro owaana laka qiimayo koro laka gadariyo koro intiyan hata teegana ka ale erey meydherayis han wala keen dhamanada an is erow oana hata lii erena male lan alla lanka iyan kooyana kalaam wanaagsan iyo maydheeraayis weji fayl walaalanha inagu la kulamayo male magaalada markaana ku bahay gurigo besa weedi ogasnadiisna ka jarta labaatan todoba baaloota hubkiisugahay waaba liinsii beesay namanta walaalada maydheeraayis oo meeli isla roogni anti biisan dhabaatay rafaad iyo gahar isan kasii jara fadeno akarana maydheeraayis adaab inaarsiyon ku dambooye fadi gaatamahuman isan ka dhamada fadan ilaahay dartisan isdhiiba anti maydheeraayis ada hooba adaa hadala shaqsiidata oo raboota gudbiisata lanka haysada male wal alla waleeda lakoytan walkiin beese hatana maydheeraayus lan farka saarawna male soo dhaweygnanta qof la hadho waaye oo la qiime oo la sharafon walka sharafe magay maylere karoydan leolere maya kubaya murtadiinta wejiro kubay ilahay maadle sida muslimiinta laayan dhawaaye si sharafta le laayanka dhawaaye mayka kubiirahin anoo luukrowada dhuhliga ah maylerahin belu fure beeshambool elqaada udura seeni saalbiloo dhibo kajarni udura noqaadi amranije hamiishe tanob geni didi hamiishe wena qaadi iyo hanli ada afar bilo tababar kajarni ada gabal maylije butuyaablera ada meelawala sedi bilo inani bari tababarkanani hiri amarana sheen amarobna noqaadi hirana sheen digaalana hane qaadi hob digaalna hane qaadi ada kajabni meelad hob laa kajabi dhalinyaro meen ku baaqay walaa meelroog saana talayn dhaway ku sharafle lanka dhaway may faringaan ku direehin anta dalshoy idiintiyo anta koya ku tobusheena walaya magaaway may balare uriimad kerpash mayna kumatahay nimankan oo dowladda hatana ilaahay jihan kunagadi waa ku tobusheeni muslimiinta meel kastoo roogto nusku kunagada fade asalka may murtadiintu kukubiiray degmada weejid gaar ahaan may dhibowna hatana kukusii bahay xudur hiligii ana kabiraa ilan hoojiy shaqaysatihay gaari dameerka i walaa i waa isku wadwadaday ha ku bahi ilaahay jihan ku nagaday eedii eeda lahayn dhawaay nimankii aan ha ku tabi intii maydharaaso walaalaha muslimiinta ha ku mid nagadaano dadkii dalkyo i diintiyo ku mid nagadaan iyo fariinka diraa toddobaad ka hor ayay ahayd markii askari taa'ibah lagu soo bandhigay wilaayada abakool waxayna askartani ka mid noqonayaan boqolaal maleeshiyaad ah oo isaga towbadkeenay gaalnimadii ay horey ugu dhaceen mahad sanid cabdiqani warbixinta warkiisana ee waxaa ay u dambeysay uu warkii duhur ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaa intaan warkan war lamid ah u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh